aan ku bilaabay ciyaartooygii sanadihii hore u ciyaari jiray xulka qaranka ee soomaaliya ayaa ka hadlay sida ay u warkaan guusha xulka qaranka uu khamiistii ka gaadhay lugtii hore ee ciyaaraha ka tirsan isreebreebka koobka adduunka oo ka dhacday magaalada jabuuti wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada torano xulka qaranka soomaaliya ayaa hal iyo eber uga badiyey dhigooda zimbabwe khamiistii kulan ka tirsanaa isreebka koobka adduunka ee labada kun labaiyo labaatanka taasoo farxad gelisay soomaalida meel walbo ay joogaan waa markii ugu horreysay taariikhda xulka qaranka soomaaliya uu gaaro guul noocan oo kalea goolka keliya ee uu ku badiyey xulka qaranka soomaaliya waxaa dabayaaqadii qeybtii labaad ee ciyaarta u dhaliyey anwar siid cali waa kan maruu guusha kadib v o eda uga waramayey dareenkiisa wallaahi dareenkeyga aada iyo aadaan u faraxsanahay maanta inaan guusha guusha aan dhaliyo waxaa waaye goolashii aan soo dhali jiray oo dhan ayuu igu duwan yahay maxaa jidhahey dalka dalka ayaanu dagaaltamayn dalkeena hooyo waan wada faraxsannahay ciyaartooda dibadda iyo ciyaartooda gudaha kulli isku siiyaan wada dheelinay waxaana rajeynayna inaan guuleysano waana guuleysanay ilaahay guusha wana siiyey laakiin anaga waxaan aada ugu rajaweynahay insha allah inaan markaa xagga taagnano insha allah guul inaan raadino maxaa jidhahey wadankeena hooyo mar walba guuloo naga sugooyaa iyo kan waxaan jecelnahay inay noo soo duceeyaan dadka sida aadka usoo dhaweeyey guusha waxaa ka mid a ciyaartooy horey uga soo ciyaaray xulka qaranka ee soomaaliya mukhtaar maxamed axmed mukhtaar cuti iyo maxamed xaaji aadan uurey waxay labadaba usoo cayaareen xulka qaranka berisamaadkii waxay marka hore iga waramayaan aragtidooda ku aadan guusha uu gaaray xulka qaranka waxaa ku horumaraya mukhtaar cuti runtii waa guul aada iyo aada loo farxi karo sababtoo eh waa og tahay in oo runtii wadankii xoeer oo iska liito oo hadda soo dhismo hooyo oo hadda soo kacooyo cayaarihiina hadda aada xoog loo saare laakiin guusha ay hadda gaareen waa guul runtii farxad weyna wadagelisay dhammaanteen dadka ciyaaraha jecel ama ciyaaraha dheesoo dheeli jiray runtiina waxaan leenahay waxaan u hambalaynayaa wadankaan joogo canada waxaan leeyahay guushiina sidaas kasii wada runtiina waxaa waaye wax aan filanayn ay gaareen runtii guushaan xulka qaranka ay gaartay waxaan u aragnaa in ay mataqaanaa dhammaan farxad inaan mataqaanaa aan u qabnay runtii guul in aan gaarhno taas oo ay ku caddeynayso in isboortigii soomaaliya uu madaxa soo qaaday waan u hambalyeynaynaa runtii farxad aada u weyn waxaan rajaynaynaa in ay mataqaanaa sidaa ay kusii socoto ayna guulo badan ay gaaraan ciyaartooy laga waday dalalka dibadda oo tiradoodu aan yarayn ayaa ka mid ahaa ciyaartooyda hal iyo eberka ku garaacay xulka qaranka zimbabwe dadka qaar ayaa rumaysan in kaalinta muuqata ay ciyaartooyda dibadda laga waday ka qaadanayaan horumarka ciyaaraha soomaaliya waa kan mukhtaar cuti oo arinkaasi ka hadlaya waa loo baahanya ciyaartooyda dibadda inay ka qayb gasho asemtamne waa loo baahanya ciyaartooyda gudaha oo intaas huryaal iyo cayaaro badan u socdaan ayana waxaa laga soo qaado xul laga soo biyo oo laisku duro laakiin ceertooda qurbaha xumar isa xoeer micnaha in micnaha xagga kondishinka ay ku yar yihiin laakiin ceertooda taalaanta fiican oo aad iyo aada u fiican oo balooli fiican dheelayaan oo jirkooda dhisan yaho kulli waa la heli karaa waxaa loo baahan yahay atleastii qofkii in oo hal bilood uu la almintaya kooxdii kale oo laisku keenayo marka laisku keenayo kale qaranka marka la xareynayo kale ugu yaraan hal bilood inay isla dheelaan oo isla qabsadaan ciyaartoodii dibaddana waa loo baahan yahay waana runtii waa ku faraxsannahay micnaha inay dadkii ciyaartooda dibadda u badnaayeen wixii hadda dheelaya jabuuti ka dheelaayay inu guusha gaareen cabdifataax xasan axmed sate wuxuu tababaraa dhalinyaro cayaarto kubadda cagta wuxuu ii sheegay in waxyaabo badan oo isbiirsaday oo ay ugu horeyso in dhalinyarada qurbaha da aada u yar loogu bilaabo tababarka ay ugu wacan tahay inay ka muuqdaan marka loogu yeero xulka qaranka soomaaliya marka hore waxaan u hambaleynayaa kooxdii qaranka matalaysa ee guusha soo hoysay marka xiga dhalinyarada qurbaha joogta waxay haystaa nabad oo wadamada ay joogaan waa wadamo ay nabad ka jirto midda labaad waa maaragtay garoomo badan ayay haystaan iyo qalabka isboortiga oo ka saaciida tababarkooda midda saddexaad waa iyagoo da-yar ku bilaabo oo ayagoo yar bilaabo kuna weynaado kooxda aan asaasay maaragtay muqdisho football club oo muqdisho f c oo aan guddoomiyahana ka ahay waxaa jirto dhalinyaro aan maaragtay u bilaabna ayagoo shan jir iyo lix jir ah oo ku weynaaday oo ilaa hadda ayagoo sideed iyo toban jir ah maaragtay weli tababarka qaato oo maaragtay si fiican u qaato mustaqbal fiicana leh laakiin dhalinta soomaaliya joogto ma helaan fursadahaas oo kale hambalyada ku saabsan guusha ayaa ahayd mid qabsatay baraha bulshada madaxweynaha soomaaliya ayaana ka mid ahaa dadka xulka qaranka ugu hambaliyeeyey guusha dhanka kale warbaahinta caalamka qaarkood ayaa ciwaano soomaalida qaar aanan jeclaysan u xushay ka hadalka guusha xulka qaranka soomaaliya dadka qaar ayaa qaba in farxadda heerkan gaarsiisan aysan mudnayn tartan ka tirsan isla reebka koobka adduunka waa kan mar kale maxamed xaaji uurey oo aaminsan in marka loo eego xaaladda soomaaliya ay mudan tahay in loo dabaaldego guushan wadamada qaarkood ee guushaas ay gaaraan waxay u arkaan waxa iska caadi iska ah laakiin annaga haddii aan mataqaanaa soomaali nahay burbur dheer ayaana galay laakiin waxaan u aragnaa in laga soo kabsanayo annaga ahaan runtii guushaan baahi ayaan mataqaanaa u qabnaa runtii tartan oo isreebreeb oo sidaan oo kale ah runtii natiijo aada u fiican waayo soomaaliya inay ku badiso lugta labaad ee cayaarta u dhexeysa soomaaliya iyo zimbabwe oo lagu waday in axadda ay ka dhacdo magaalada bulawayo ayaa loo bedelay magaalada haraare maalinta talaadada ah kadib markii la sheegay in xiriirka soomaaliya ay codsadeen in dib loo dhigo taasoo loo sababeeyey dib u dhac ku yimid dhanka socdaalka ee xulka qaranka soomaaliya soomaaliya ayaa laga doonayaa ugu yaraan barbardhac si ay uga mid noqoto tobanka xul ee soo gudbaya kuwaasoo mar kale fooda isdari doona xuseen urxaaji v o a toronto